subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a aan ku bilownay wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maalintii labaad waxaa maanta ay ku sugan yihiin magaalada nairobi ee kenya wada hadallo shalay dhex maray madaxda labada dhinac ayay dowladaha soomaaliya iyo kenya ku kala saxiixdeen heshiisyo la xiriira dhinacyada difaaca amniga iyo ganacsiga booqashada iyo heshiisyada dhacay ayaa yimid kadib markii ay kenya iyo soomaaliya hagaajiyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed haddaba faahfaahinta heshiisyadan iyo dib u hagaajinta xiriirka labada wadan ayuu wariyaha v o eda ee nairobi yaasiin ciise wardheer uu ka wareystay danjiraha cusub ee soomaaliya u fadhiyay magaalada nairobi jibriil ibraahim cabdulle
heshiiskan wuxuu ahaa heshiis muddo soo socday oo ah qaybtiisa saddexaad laba mar baaro loo sameeyey dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya heshiis taariikhiya ka dhexeeya deris waaye ilaah baa ka dhigay marka heshiiskan wuxuu ahaa duruufo badanaad labada wadan soo dhex maray taasaa waxay keentay heshiisyo badan ay qabyo noqdaan aan la taabagelin amba aan laga shaqayn heshiiskan marka waxaa kii saddexaad ee labada wadan isugu yimaadaan guddiga isku dhafka iskaashiga ee labada dhinac guddigaas waxaan ku soo bilownay dhowr bilood ka hor ayaan waxaan soo bilownay wadahadal la xiriira maxaan ku heshii karnaa heshiisyadii qabyo naga ahaa maxaa ka qaldan kuwa hore maxaan ka bedeli karnaa qaar cusub ma isla geli karnaa arrintaas muddii soo socotay muddo saddexdii bilood ugu dambeysay waxaan hadda soo gaarnay inaan ku heshiino amba aan ka doodno qodobadii aan isla garanay inay hor u socdaan qodobadaas waxaa ka soo qayb galay guddi farsamo oo ka socda dowladda kenya iyo guddi farsamo oo ka socda dowladda soomaaliya labadaas guddi marka la isku daro tiradooda boqol iyo xoogaa bay gaaraayeen wasaarad kastaa dad baa ka socday hay-ad kastoo arrinta dad baa ka socday saddex macisho ayaan maalintii iyo habeenkii waxaan la fuguraynay heshiisyadaas aan ka doodaynay ugu dambeyntii heshiisya ayaan ka gaarnay guddi farsamaa ka soo shaqeeyey maantay ayaa waxaa jiri doona shir oo waxa la yidhahda high level ambasador markaa laga soo tago heshiisyadii xalay aad kala saxiixateen oo golaha wasiirada iyo kabinet secretariga waddanka kenya ka u sarreeya mudamaadi ay ka hadleen waxaa weli muuqda in dadku ay tuhunsan yihiin in weli ay jiraan kala shaki muddooyinka dambe jiray kaa xagee looga gudbay waa run waxaa muuqata waxaa jirtay afar sano saddexdii sano ugu dambeysay labadii sano ugu dambeysay markaan ka dhaafno oo dowladdii hore labada dal waxay kala qaateen safiiradii meel xun baan kala gaarnay oo wax badan ay qaribneen fiisooyinkaa qaribnay waxbarashadiiba albaabka ka baxday wada hadalkii wada xiriirka labada danaa burburay ganacsiga labada dal baa kala burburay hadda marka waxaan dib u abuurnay aan dib u yeeglaynay inaan yidhaahno xiriirkii labada dal soo celiyo heerkii ugu sarreeyey ummadda soomaaliyeed iyo dalkii ummadda kenya waa dad walaala ah dad ehel ah taariikh ka dhexayso sidaas daraaddeed ilaah baan ugu abuuray mandaqad aan ku wada nool nahay adduunka inta la nool yahayna mandaqada way jiraya marka isqabqabsi iyo iscayrsi wax ay taraysa ma laha dalka soomaaliya waa dal ku wanaagsan ganacsiga dalka kenyana dhaqaalihiisa aad buu u koray oo hadda sidaa ula socoto waxaa statisticada amba hay-adda soo saarto statisticada dalkan waxa ay tiri boqolkiiba afartan waxaa la yidhaha real estateka ama dhismaha guryaha dalka kenya waxaa gacanta ugu jiraan soomaali dhanka kale markaa fiirisid reportage baraa soo baxay kumanaan keynaan ah ayaa lacag xawaalada la yidhahdo usoo dira dalka kenya oo ganacsi ka wata soomaaliya nabad ku qabo wanaag ku qabo marka labadii dhinac waa kala faa'iidnay annagana hadda ilaah baa wuxuu yahay dadna bara ganacsiga east african ku biirnay marka lama horaan ayay ahayd inaan jabtar cusub amba waddo cusub aan jeexano shirkaana wuxuu asaasi u ahaa waddadaa cusub ee la furay ee labada dal iyo labada ummadood lagu hogaamin doono waxaana xaqiiqdii mahaddaam leh madaxweyne xasan sheikh iyo madaxweyne william ruuto oo labadooduba arkay in aan loo baahnayn isqabqabsi iyo isciirsasha ee loo baahan yahay in labada dal dhul ilaahay nimca ka buuxshaba ay haystaan in laga wada faa'iidaysto oo laga gudbo xaaladda lagu jiro soomaalidana ilaah baa ganacsi baray kenyataguna way arkayaan soomaalida waxa ay leeyihiin dhanka kalena markaa fiiriso kenyatagu waxay u arkaan soomaaliya meelo badana daranka leeyihiin maadaama soomaaliya u yahay dal aan deen lagu lahayn dhismayaal ka bilaaban doonaan waddo cusub furi doono in dad badana dalkooda ka shaqaystaan ambasa ugu dambayntiina dad fara badan oo soomaaliya ayaa ku dhegaysanaya oo dalkan ilaa iyo intii aad timid kulamo kala duwan ama yeelatay qaabka ay dadku isku dhexgelayaan iyo talooyinka aad siinayso waxaan isleeyahay way kasoo gudubta xaaladda hadda aan ku jirno siaa ula socoto arrimo yaro waxaa jira arrimaha tusaale marka kasoo qabaan arrimaha dalka golka ama fiisaha la yidhaahdo waxaan rajaynaynaa bisha soo socota inay xalismi doonto waxaan kaloo laga yaabaa oo ka mid ah qodobada aan hadda isku soo hadal qaadnay oo marna laga heshiin doono arrimaha furitaanka xuduudaha
danjiraha soomaaliya u fadhiya kenya jibriil ibraahim cabdulle oo u waramayay wariyaha v o a da e nairobi yaasiin ciise wardheere